dowladda hoose ee magaalada hargeysa oo kaashanaysa hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha somalilan ayaa boqol qoys oo ka mid ah dadkii deganaa dhaamka daami u rartay meel loogu talagalay dadkan oo in muddaha deganaa dhaamka daami ayaa dhibaatooyin badan ku qabay deganaanshaha halkaasi maxamuud yuusuf maxamuud agaasimaha waaxda barakacyaasha somalilan ayaa sheegay in muddo ay qorsheynayeen in dadkan la dejiyo meel wanaagsan maanta oo ay taariikhdu tahay shan iyo tobankii bishii siddeedaad labada kun iyo saddex iyo labaatanka waxaa halkan laga rarayaa boqol qoys oo deganaa dhaamka daami boqolkaa qoysoo muddo dheer qayladhaan iyo dhawaaq dheer laga jeedinayey maanta waxaa ilaahay mahaddiiya kol haddii ay tahay halkii u dambaysay ee maanta lagu guulaystay rarkii waxaynu marka koowaad u mahadnaqaynaa dawladda hoose hargeysa oo aan odhan karo xaqiiqatan waxay waddaa dee hawl iyadoo loo igmaday haddana oo ay mas-uuliyaddoodii tahay haddana aad odhan karto waxay wadaan hawl ka baaxad weynba xaddigii amba hawshii ay wadeen qorshahoodu ahaa oo sida ay u tababarsheenayaan iyo siday dhammaan shaqaalahooda min madax ilaa mas-uuliyiin uga soo qayb gelayaan hawshani waxay ahayd hawl iskaashi oo muddo badan la soo waday waxa ay nagala qayb noqonayaa dee hay-adaha la sheegay caalamiga iyo maayirada iyo barnaamijka hore loo sheegay dowladda hoose dadaalka shanta caasimadood iyo hawsha ay gashay dee aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waana ku hambalyeynayna qaar ka mida dadkii laga raray dhaamka daami ee magaalada hargeysa ayaa soo dhoweeyey in goobtan laga raro maadaama dhibaatooyin badan ay ku qabeen
maayarka iyo agaasimaha iyo dowladda hoose shaqaalihiisaas boqolkiiba boqol bay mahadsan yihin si wacan oo wanaagsanna way noo rareen kanaaco iyo dhib iyo dhulla'aanna way naga reebeen maanta waxaanan ilaahay mahadnaqaynaa dowladda hoose uu noo soo diray ee ka madaxeeyey maayar cabdikariin iyo agaasima cali iyo shaqaalihiisa sida firfircoon dadka uula qabtay hawsha anigoo balliga daami oo la anigoo uskagiisa iyo qarmuunkiisa saaka layga rarayo maayarka wacan cabdikariin axmed mooge iyo dowladda madaxeed iyo mijeedaba allaha barakeeyo allaha raajiyo meel wanaagsan ayay geynayaan meel fiican ayay geynayaan ina gacan qabanayaan insha alla bilmilaahi kareen sarag dambe dadkan ayaa dhibaatooyin badan ku qabay goobta laga raray maadaama ay u dhowaayeen balliga hargeysa